أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon madaxa maamul goboleedka gaala raaca ee somalilan ayaa si cad u sheegay inuu taageersan yahay in muslimiinta falastiin laga barkaciyo magaalada khaza dagaallo culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda maxaarada ayaa ka dhacay waqooyiga dalkaasi xukuumadda addis ababa ayaa sheegtay in dowladda eritreya ay qabsatay dhul ka mid ah etoobiya iyadoona ku amartay inay si degdeg ah uga baxdo dhulkaasi khilaafka u dhexeeya murtadiinta ayaa sii xoogeystay iyadoona dhanka kale xildhibaano kale laga mamnuucay kulamada baarlamanka riddada wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa kulan la qaadatay maamulayaasha iskuullada ka furan degmada jilib ee wilaayadaas guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga gedo
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay koob iyo labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan madaxa maamul goboleedka gaala raaca somalilan ayaa si cad u sheegay inuu taageersan yahay in muslimiinta falastiin laga barakiciyo magaalada khaza haddaba warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare murtad cabdiraxmaan ciro oo waraysi siiyey warbaahin laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa sheegay inuu taageersan yahay qorshaha madaxweynaha maraykanka ee ku aadan arrinta magaalada khaza ee dhegaya in shacabka reer falastiin laga barakiciyo dhulkooda islamarkaana hubka laga dhigo kooxaha muqaawamada falastiin ciro ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in shacabka reer falastiin ee dhulkooda xoogga lagu haysto iyo dadka yuhuudda gumaystaha ah ay wada noolaan karaan somalilan waxay taageersan tahay hindisaha nabadeed ee madaxweynaha maraykanka donald trump ee khaza waxaan xaqiijinaynaa aaminaadeena ah in ay wada noolaan karaan ummadaha iyo in nabadda ay tahay waddada keliya ee waarta ee xasiloonida iyo wada noolaanshiyaha ayuu yidhi dhanka kale hogaamiyaha maamulka riddada somalilan ayaa sheegay inuu rajaynayo in ay dowlado kale oo caalamka ka tirsan ay u aqoonsadaan dal madax bannaan waa filashadayna in dowlado kale aqoonsan doonaan somalilan ha ahaadeen dowladaha carabta islaamka ama dalalka afrika latin america amba aasiya dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun shan iyo labaatan ayay ahayd markii maamulka yuhuudda uu somalilan u aqoonsaday dalka madax bannaan soomaaliya inteeda kale taa beddelkeedana yuhuuddu ay ku beddelatay in ay saldhigyo militari ka samaysato magaalo xeebeedka berebera ee dhacdo gacanka cadmeed aad baad u mahadsantahay caliyare dagaallo culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda maxaarada ee faano ayaa ka dhacay waqooyiga dalkaasi sida uu ku waramayo yaasir maxmed
waxaa sii laba lixaadsaday dagaallo culus oo ciidanka dowladda xabashida etoobiya iyo maleeshiyaadka faano ku dhex maraya qaybo ka tirsan gobolka amxaarada dagaallo xiriir ah iyo kuwo goosgoos ah ayaa isbuucii u dambeeyey si xawliya uga socday gobolka amxaarada waxaanay jabhadda faano sheegtay in guulo waaweyn ay ka soo hooyeen dagaaladaasi sida ay xogtu tibaaxayso maleeshiyaadka faano waxay cagta mariyeen mid ka mid a xeryo ay ciidamada etoobiya ku leeyihiin bariga gobolka amxaarada waxaa kale oo kooxdani ay ku soo bandhigtay baraha bulshada maxaabiis ay sheegeen inay ka qabteen ciidanka dowladda iyo sidoo kale hub iyo saanad militari oo aad u fara badan jabhadda faano wax faahfaahin ah kama bixin tirada dhimasho iyo dhaawac ee soo gaaray dhankooda iyo sidoo kale dhinaca ciidanka xabashida etoobiya saraakiil u hadashay kooxda faano ayaa sheegtay inay sii wadi doonaan duulaankooda ka dhanka ah ciidanka dowladda ilaa ay ka sifeeyaan gobolka oo dhan labadii cisho ee u dambeeyey waxaa la sheegay in maleeshiyaadka faano ay weeraro ku beegsadeen dhowr saldhig oo ciidanka dowladdu ku leeyihiin gobolkaasi xogo soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda faano ay taageero iyo garab istaag ka heleen maleeshiyaadka tigreega ee t b l f iyo dowladda eritreya dagaaladan ayaa ku soo aadaya xilli dowladda xabashida etoobiya ay ku furmeen furimo hor leh islamarkaana dowladda eritreya ay ku eedaysay qabsashada qaybo ka mid ah dhulkeeda iyo taageeridda jabhadaha ka dagaalamaya gudaha etoobiya mahadsanid yaasir xukuumadda adis ababa ayaa sheegtay in dowladda eritreya ay qabsatay dhul ka mid ah etoobiya iyadoona ku amartay inay si degdeg a uga baxdo dhulkaasi warbixinta warkani waxaa eegaya walaalka marwaan maxmed wuxuu ahaa qaraar marla-arag ah oo ay bixisay dowladda xabashada etoobiya kaasi oo ku aadan loolanka kala dhexeeya dowladda eritreya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda adisababa ayaa sheegay in ciidanka eritreya ay qabsadeen oo ay cagta mariyeen dhul baaxad leh kaasi oo dhaca waqooyiga etoobiya maamulka abiy axmed ayaa dowladda eritreya ee garwadeynka uu ka yahay ee siyaasi afhaweenka ku eedeeyey inay qabsatay dhul ka tirsan etoobiya islamarkaana ay taageerto kooxo hubaysan oo ka dagaalama gudaha etoobiya warrad la sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ay u dirtay wasiirka arrimaha dibadda ee eritreya toddobadii febraayo ayay etoobiya ku dalbatay in ciidamada eritreya ay si deg deg ah uga baxaan dhulkeeda ayna joojiyaan waxa ay u yeertay yarashaqaynta xoogaga fallaagada ah etoobiya waxay sheegtay in ciidamada eritreya in muddo ay haysteen dhul ku teesan sohodinta labada dal iyadoo ku andacootay in asmare ay siiso kaalmo maadi ah oo toos ah iyo taageero kooxa aamintiniinta ah ee ka howlgala gudaha etoobiya faralgaldarro oo bareer ah oo ay ku jiraan duulaano cusub ayay etoobiya sheegtay in ciidamada eritreya ay ku soo galeen dhulka etoobiya iyagoo sidoo kalena dhootuso militari oo wadajir ah ay la sameeyeen kooxaha fallaagada maamulka adisaabo oo arrimahan ka degay ayaa si rasmi ah u codsaday in eritreya ay si deg deg ah ciidamadeeda ugala baxdo dhulka etoobiya ayna joojiso dhammaan noocyada iskaashiga ay la leedahay ayay tiri kooxaha fallaagada falanqeeyaasha ayaa kheyladhaanta ka timid etoobiya u arka mid ay ku doonayso inay caalamku u gado inay dulman tahay kadibna ay qabsato degdda magaalada casab ee waddanka eritreya mahadsanid marwaan khilaafka u dhexeeya murtadiinta ayaa sii xoogeystay iyadoona dhanka kale xildhibaano kale laga mamnuucay kulamada baarlamanka riddada cabdiqani maxmed ayaa sii ambaqaadaya warbixintan war ka soo baxay guddoonka baarlamaanka riddada ayaa lagu sheegay in lix xubnood oo ka tirsan baarlamaanka riddada laga joojiyey inay ka qayb galaan kulamada baarlamaanka ee soo socda xubnaha laga joojiyey kulamada baarlamaanka waxaa hogaaminaya murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xubnaha sida weyn u mucaaradsan kooxda riddada ee xasan gurgurte xildhibaanadan ayaa lagu eedeeyey inay jebiyeen xeer hoosaadka baarlamaanka riddada kadib markii lagu eedeeyey inay foodo ka sameeyeen kulankii ugu dambeeyey ee golaha dawaaqida uu yeesho horey ayay sidan oo kale guddoonka baarlamaanka riddada ay tiro xildhibaano ah uga joojiyeen kulamada baarlamaanka riddada kuwaasi oo diiday qorshaha xasan gurguurta uu ku doonayo inuu wax kabedel ku sameeyo dastuurka riddada khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya murtadiinta ayaa si xoogeysanaya xilli uu gurguurta ku fashilmay in muddo saddex jeer ah baarlamaanka riddada marsiiyo wax kabedelka dastuurka riddada waad mahadsantahay cabdiqani wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa kulan la qaadatay maamulayaasha iskuullada ka furan degmada jilb ee wilaayadaasi cismaan axmed duubow ayaa warbixin ka diyaariyey umuurtaasi waxa uu ahaa kulan loo qabtay maamulayaasha iyo macalimiinta goobaha waxbarasho ee magaalada jilib waxaana soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ujeedka kulanka ayaa ahaa mid la isku xog wareysanayay sidoo kalena lagu soo afmeerayey sanad dugsiyeedka goobaha waxbarasho ee xilliga fasaxa galaya kulanka oo ay ka soo qayb galeen macallimiin aadu fara badan ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo culimo ugu horreyn sheekh maxamed balli ayaa kelimad ka jeediyey isku imaatinka ammaanada marka walaalayaal iyo da'yarta waa idinku dayanayaan dabeecadda iyo sidaad u leefiirinayaan macnaa adigu kaa tallaabo qaadanaya annagana kuwaas hadda aada haysaan waa kuwa jiilig hadda maanta dadka jooga bedeli lahaa wey waxa aad ku bedelaysaana waa wuxuu adiga ku bedelayana waa waxa adiga uu kaala yimaado marka arrintaas ayadaa inaan aada ugu dadaalo walaalayaal qof kasta maanta meeshuu ku awdan yahay inuu maanta ka difaaco wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraqu samafalka iyo biriga iyo wanaagga aan ku dadaalno sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa hadal u badnaa dardaaran u jeediyey macalimiinta goobaha waxbarasho ee wilaayada waxbarashada ama bahda waxbarashada mu'asasaadka tacliimiga wuxuu ka mid yahay makaatibta xarakada u dhisan mid ka mid ah wey maktabkanun maqsadkiis wuxuu ahaa inuu soo saaro bulsho cilmi ahaan u dhisan sharci ahaan iyo mataqaanaa culuumta kale ee maadigaba ka dhisan si bulshada muslimiinta ay berita u helaan dad hogaamin kara oo la wareegi kara mas-uuliyadda maanta ummaddu ay hayaan rag cilmigeedii iyo tarbiyadeedii akhlaaqdeedii si loo helo jiilkii ummaddan berita la wareegi lahaa ayaa la rabaa inaad soo saartaan hadduu alle idmo sidaa darteed marka waxay u baahan tahay qof walbo idinka idinka mid ah inuu juhdigiisoo dhan uu ku bixiyo maca alikhlaas isagoo ilahay dartii oola jeeda bal intaa yaree ardayda loo dhiibay mas-uulka uu ka yahay xiisadda uu bixinay inuu wax miro dhal leh oo islaamka wax u tara inuu soo saaro inuu ku dadaalo wey annagu maanta in iyadoo mataqaanaa waxa aan dadkii barayna diin ay tahay waxa aan bixinaynan aan ognahay inaan ilaahay ajir kaga helayno oon ilaahay ku raaligelinayno waa in nafteenna marka aan ku qancino mustawo walba ha noqoto waxbarashadu waxaasoo dhan waa inaan ka fiirina xag rabbi inaan ka fiirina wey wamaa cinda allaahi khayrun wa abqaa soomaa wax ilahay agtii yaalla yaa inoo khayr badan baaqin inoo insha allah ummaddeeni marka inaan waxbarno waan ku qasbanno oon juhuud gelino waktiga iyo mataqaanaaye aqoonta alleena aan gelino kaalintiinuna maasha allah maanta meel fiican oo qurux badan iyay maraysaa ilaahayna looga mahad celiyo iyo si ay ku jirto waajibaadka aad u gudataan ilaahayna subxaana watacaala ajir ha idinka siiyo dadaalka aad bixinaysaan waalidku ardada way soo diraan in badan oo waalidiinta kamid inagu hadda waalidan goobaha waxbarashaday tagaan dugsiga qur-aanka ay aadaan cidda marka mas-uuliyaddaa qaada ee kafaalo qaada waa idinka marka nimaya mas-uuliyaddaa weynaa laydinku aamino laydin dhibay carruurtaasu intay idinla joogaan idinkay ammaano idinku yihiin idinkaa laydinka rabaa waktigood inaad ilaalisaan juhuudna aad ku bixisaan waxaan kaloo rabaa insha allahu tacaala caruurtan sida aad wax u baraysaan u tarbiyeeya annagu waxaan rabnaa carruur tarbiyeysan aqoonna leh inuu ilaahay subxana wa tacaala inoo soo saaro qaar ka mid ah maamulayaasha ayaa iyagana ka hadlay kulanka kulankan layskula soo hadal qaaday arrimo muhiim ah oo ay ugu muhiimsanayd in macalimiinta looga mahad celiyo shaqada ama hawsha waxbarasho ee bulshadooda muslimka u hayaan sidoo kale in la isxasuusiiyo ammaanada kaalinta ay ku leedahay waxbarista ardayga sidoo kale in la xasuusiyo macalimiinta ama si guud laysu xasuusiyo daryeelka jiilka soo koraya iyo in wax loo baro si ammaano ku dheehan fasaxa la geli doono sanad dugsiyeedkan inay ka faa'iidaystaan insha allahu tacaala ay u isticmaalaan inay naftooda maaragtay fasaxana ay ka dhigtaan waqti nasasho waxaan isugu nimi kulan kulan sharafeed ah isna dugsiyeedkii lasoo dhaafay lagu gebagabeynayey oo macalimiinta madaarista ka furan magaalada jilib iyo maamulayaasha la isugu yeeray oo si qurux badan loo sagootinayey ee runtii waan uga mahad celinaynaa sagootinta quruxda badan ee naloo sameeyey wilaayada jubbada dhexe iyo maktabkaba sida quruxda badan ee macalimiinta iyo bahda waxbarashada ee magaalada jilib loo fasaxay oo loola dardaarmay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay
ugu dambeyntii guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan u dhaca wilaayada islaamiga gedo casaam carafaad ayaa haya warbixintan
halkani waa deegaanka faahfaxdhuuna hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga ee gedo oo biyodhaamin uu ka wado guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada islaamiga ee gedo iyadoona deegaankan ay ka jirta biyola-aan baahsan oo saamaysay dadka iyo duunyada waxa uun halkan uu soo gaarsiiyey guddiga booyada biya oo la siinaya dadka deegaanka inta ay socotay biyodhaaminta ayaa waxaanu wareysyo la yeelanay qaar ka mida dadka deegaanka waxayna ka warbixiyeen xaaladda deegaanka iyo biyola-aanta saamaysay iyagoona u duceeyey mujaahidiinta soo gaarsiiyey gurmadkan biyaha ah maasha allah alxamdulilah ilaahi subxana watacaala ayaa ku mahadsan xarakada maanta waxay na waraabinaysaa biyo gargaar ilaahi subxana watacaala ajirkooda ha siiyo maanta dadweynaha waxay ku jiraan xaalad aanan caadi ahayn oo maxaan ku radaa dadka oon ay ugu jiraan xaalado xun ay ugu jireen xarakada ayaa maanta noo keentay biyahan la cabbaayo oo ilaa uun ugu yaraan shan booyadood ah alxamdulilah ilahay baa ku mahadsan shalana waa cabnay oo biyo kaleo xarakada noo keenta ayaan cabnay ilaahay baa ku mahadsan xarakadana waxaan leenahay ajir iyo xasanaadaan lasoo koobi karin allaha ka siiyo gargaarkaas maanta ayna soo gaarsiiyeen miisaankooda xasanaadkana allah uu kooba dowladda islaamkana insha allah kor allah ka dhiga allahu akbar waxaan joogaa deegaanka faahfaxdhuun ilaahay baana ku mahadsan inay maanta xarakada noo keentay biyo ayadoo aad loo oomayahay dadkii aad u rafaadsanyahan carradana abaara ka jiraan abaarahaasna ilaahay baa bixin karo laakiin maanta ilaahay baa ku mahadsan xarakada shan gaari oo biya bay noo keeneen oo booyada ah booyadaas hadda cabbaaya dadka buuqiisa rafaadkiiiba wax ka yareen waad maqlaysaan wax ka badana ilaahay subxaana wa tacaala baan ka sugaynaa ilaahay ayagana ha barakeeyo dowladda islaamkana kor allah ka dhigo wabilaahi towfiiq waana mahadsan yihin bismillahi raxiim soo dhowow nagu bilow magacaada iyo meesha haddaad joogto anigu waxaa la yidhaahdaa cismaan aadan cismaan waxaan joogaa deegaanka faafacdhuun baan joogaa halkan waxaan u taaganahay hadda ii sheegay biyo shub ay noo keentay xarakada maasha allah Ee, si wanaagsan ayaa loo qaybsanayaa ilaahay ha noo ziyaadiyo ilaahay cirkana madhar ha naga siiyo intii keentayna allah ka asxaan siiyo aad iyo aad baan u mahadsantihin waa gartay bal maanta meeqa buyadda meesha maxaa imaaday ilaa shan bowyadood baa imaaday Een, si wanaagsanna waa loo qeybiyey waana loo cabayaa insha allahu kuwa noo sii socda inuu madhar noogu imaanaya allah ka dhigo deegaanka waxaa ka jirta dhibaato dhibaato abaareed oo soomaaliya geeska afrika ka siman haddana annaga waxaa noo sii dheer biyola'aan dhibaatadan haysa waa biyola'aan ma ahan baad kob biyaa hal ceela oo matoora male xaaladdu marka saas waxay u taagan tahay meel khatara ummaddan gurmudda u baahan tahay xarakada maamulkeeda hoos joogana waxay u baahan tahay inay gacan ka hesho iyo wixii kaloo islaam ah biyaha waxaana siiyey ilaahay xarakada shabaab culummada maasha allah way ku mahadsan yihiin ilaahay baa ku mahadsan shan booydood ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilaah oonkiina hayey rafaadkiina hayey ilaahay waa naga reeba ilaahay baa ku mahadsan booyadaha biyaha culummada xarakada shabaab maasha allah madaxood allah raajiyo yaa waxaan codsan lahay biyahan in naloo wado sidii inti tabarta ah ayagana ajri xasanaad fara badan ilaahay ha ka siiyo insha allahu tacaala diye maxamed deegaanka faafaxdhuun baadiyaheedaan degnan haa baadiyaan ka soo aroornay dad tabaaraysanoo rafaadsanoo nahay gaadiidkii wax way noo qaadi waayeen maanta biyahana soo gaarsiiyeen ummaddii noo keenay walaalaha iyagana garab qabtay khayr baan yaan ugu ducaynaynaa waana u mahad celinaynaa guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga gedo ayaa gurmad gaarsiiya dadka tabaalaysan ay saamaysay abaarta ee ku nool degmooyinka ee deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga al andalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madla insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu